munaasabad xaragga lagu gooyey macadka carafa iyo kudheyda xaafadda xawaadle ee magaalada hargeysa hadagooyow kunweyb ah ku qayb galay maayarka magaalada hargeysa wasiirka diintii oo awqaafta somalilan culamo iyo xildhibaana iyo weliba mas-uuliyiinta macadka macadkunya nagada doona macadka inkawiinaya ee laga furo xaafadda xawaadle ee magaalada hargeysa sheekh cabdiraxmaan oo ku mid ah mas-uuliyiinta macadka carafa ayaan ka horeyntii ku warbi macadka iyo weliba walyaabuhuisa laga barado doona in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aynu baranno barashadaasina waxay ku xidhan tahay qofku inuu wax akhrin karo waxna uu qori karo la dagaalanka jahliga dadka waaweyn dadka dhexe iyo caruurtaba waa noogu jirtaa hadafka iyo ujeeddada aanu u furnay macadka carafa ee diinta islaamka lagu baranayo waxaa kaloo walaalayaal macadka uu kaga socnaan doonaa macaahidda kale ee dalkeenna ka jirta wasa culuumu lwasaa'il waxa loo yaqaano culuumta lagu gaadho sharciga islaamka iyada sideeda madluubu ma aha oo qasdigu ma aha laakiin waa furihii waxbarashada tafsiirka iyo xadiidka nebiga iyo fiqiga loo maraayo si waxa weeyaan loo barto waa in la barto culuumu laala waxa loo yaqaano ama culuumu lwasaa'il oo ah naxwihii sarfigii balaagadii waxyaalahaasaa laga dhisaya qaybaha macadka wax lagu baranayo uu ka kooban yahay waxa uu ka kooban yahay dadka waaweyn oo wax la bari doono dadka waxba aan akrin waxbaan aan qorin sidaas oo kale dadka wax bartay iyagana saas oo kale macadku waa soo dhoweynayaa waktiyada uu bixi doono waxaa ka mid a aroortii gelinka dambe iyo habeenka habeenka waxaa dhigan doona inamada oo qura gelinka hore iyo gelinka dambena waa inamo iyo hablo kalaasyadoodana waa loo diyaariyey kolley dad fara badan oo gudaha inoogu jiraana insha allahu tacaala warkaasi si fiican ay u maqlayaan saasaato weyban ka dambeyntii hadalay mas-uuliyiintii ha ku qayb galay xafladda furitaanka macadka carafa ee magaalada hargeysa
sidii hore loo sheegeen waxay muujinaysaa inaynu nahay ummad isku mida oo aan u qaybsanayn dad diinta ka shaqeeya dad adduunyada u ka shaqeeya labadaba waynu ka wada shaqaynaynaa oo wax aada loogu farxo madaxdeennu inay hormood inoogu yihiin masaajidda madaarista iyo macaahidda iyo goobaha diinta lagu baranayo iyagoo mas-uuliyaadkii hoo howlihii kale inoo haya labadaba waynu gama hadnaqaynaa jasaahumullahu khayran ilaaha barakeeyo wasiirka iyo maayarkeenna iyo xildhibaanka iyo martisharafta kaleba jasaahumullahu khayran aad baan u soo dhoweynaynaa maxadkan in xaafadda laga furo waayo mar kasta oo goobaha diinta lagu baranayaa ay bataan waxa badanaysa fursadda dadku ay u helayaan barashada diinta
cidda runtii kaalingalka ah ee qoysku ka hagaagaeena waa dumarka farxad bay runtii tahay dumar sida sunnadu uga muuqdo oo wanaagsan oo sharaf leh oo maxadkan camiri doona iyo ardaydeenaa kaleba inay madashan ku sugan yihiin waxaanu iskula dardaarmaynaa ilaahay taqwadiisa waxaan iskula dardaarmaynaa dalkeennan ilaalintiisa aragtida siyaasiga iyo waxaasi saamayn togan iyo inay nolosheenna ku yeelin laakiin waxaa inoo muhiim ah midnimadeenna ummadeed ilaalinta somalilaannimada jacaylka dalkan aynu jeclaanayno taasaynu wax ku noqonayna ninka cod doona ama kursi ku tartamaya ama mucaarid ha noqde ama muxaafid ha noqdee iyadoo somalilan la wada yahay aragtidiisa iyo badeecadda iyo horumarka iyo hiigsigu idiin sawirun baad codka ku siinaysaa macaahidda aynu iminka dhisayno ee inoo jira iyo kuwa iminka cusub iyo kuwa dambe soo socdaba si aynu u tayayno waxa weeyaan waxaynu samaynay manhaj baynu samaynay dhammaystiraya oo dhammaanba dalkeenna macaahidda faraha badan aynu ku dhaqayno oo ilaahay khayr ha siiya wasiiradii iga horreeyey wasiir khaliil iyo wasiir cabdirasaaq albaani dhammaantood ba ay qeyb libaaxoo xoog le ka soo qaateen aniguna aan doonayo iyo wasaarad ahaan inaanu dhisno oo aanu dhammaystiro oo ay wax yar inooga dhiman yihiin ilaa koob iyo toddobaatan kitaab ayaa manhajkaasi noqonaya haddii muqararkeennu uu ahaa saddex sano ama afar sano oo aan iminkaba inamada ku wargelinayo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta maxadkan hadday idiin qorshaysan tahay macaahiddeenii saddexda sano iyo afarta sanoba ahayd manhajkeennan iminka wuxuu ku salaysan yahay lix sannadood lixdaas sannadood baa maxad weliba ardadiisu ay wax baranaysaa waxaynu doonaynaa inuu noqdo arday tayo leh oo haddii uu murabbi noqdo iyo haddii uu macallin noqdo iyo haddii uu waacid noqdo mid walba ku filan jaamacadahana toos u geli kara oo ku geli kara kuwaalatigii looga baahnaa jaamacadaha dalkeenna iyo kuwa adduunka labadaba sidaa daraaddeed waxaynu u diyaar garoobeynaa sidii aynu u hirgelin lahayn manhajkaa cusub